waxaan kasoo saarnay oo nidhi annagu ciddii wal ee dadka maraykanka ay doortaan waxa footeeyey boqol iyo labaatan milyan oo qof waxay doorteen donald trump oo madaxweynahooga ay u doorteen annagu waan la shaqaynaynaa dan danaha labada wadan ka dhexeeya ayaa ka muhiimsan danaha shaksiyadda waa gartay marka welwelka kasoo saarnay tacniyadna madaxweynuhu wuu diray aniguna tacniyad waan u diray waayahay welwelka marka dadka muslimiinta haysta iyo dadka soomaalida haysta intaba maxaad leedahay waxba nagama gelin maya maya melihii waxba nagama gelin welwelka dadka muslimiinta haysta dadka madow haysta dadka sbaanishka haysta oo ninka maanta loo doortay madaxweynuhu wuxuu waxyaabihii uu yidhi markii uu u ordayay xafiisku waa wax in ay in maskaxda lagu haya tahay loo fiirsado haddana madaxweynuu noqday isaga ayay tahay isagay u taallaa oy dushiisa saaran tahay siduu dadka maraykanka ah ee muslimka ah iyo dadka isbaanishka ah iyo dadka madow iyo dadka dibadda ka yimi iyo dadka carabta ah iyo kullu kuwa ga kuwa cadiinka ah iyo kulligood uu iskugu wada keeni lahaa uu waddanka adduunka ugu xooga weyn uu uga samayn lahaa nabadgelyo isafgarasho iyo dimuqraadiyadda ay caanka ku yihiin ma rajaynaysaa hadda in donald trump uu wax badan ka bedeli doono siyaasaddiisa gaar ahaan xataa marka la eego dadka soomaalida ee maraykanka ku nool oo marar fara badan uu afka ka weeraray waddanka maraykanku waxa weeye waddan leh institutionis xoog leh waxay leeyihiin maxkamado aan madaxweynuhu shaqo ku lahayn waxay leeyihiin congress bay leeyihiin senators bay leeyihiin council bay leeyihiin waxay leeyihiin state bay leeyihiin governors bay leeyihiin nin keliya oo madaxweynihii waxuu ka qaban karo uu ka bedeli karaa ma jiro dadkaasoo dhan inay isku raacaan weeye cabsi ma jirto werwer baa jira werwarkaasina waxa weeye ninka madaxda markuu yimaado uu badiyo inuu siduu dadka iskugu keeni lahaa iyo sidii uu waddankan ugu xoog weyn adduunka hore ugu wadi lahaa laga wada hadlo weeye ridwan waxaan kuu sheegaa aniga waa waa waa waa waa madaxweynihii sagaalaad een u joogo maraykan amba amba amba intaan waddankaa tegay mid walba ra'yi buu la yimaadaa aakhirka waxa la iskugu yimaadaa waxa xaqa iyo waxa justiska iyo sidii loo wada noolaan lahaa iyadoo la wada kala duwan yahay waa yahay dabcan muddaad ku noolayd maraykanka marka aad eegto guusha trump in badan dadku ma aanay filanayn ama si weyn xataa looma saadaalinayn oo waxaa loo arkaya inay hillary clinton aada uga horreyso oo ay guulaysan doonto maxaad is leedahay maxaad ku micneen lahayd waxa sababay in guusha intaan la-eg uu ku guulaysto donald trump waxay xasuusisaa markii uu reagan uu ka badiyey carter weliba carter madaxweynu ah way iska dhacdaa waddanka maraykanka inuu qof amba cabsi ha keeno amba wax laga cabsooda ha keeno amba amba amba cunsurnimo ha keeno amba wanaag badanna ha keeno intuu intuu qaato ra'yi ra'yigaasina iibiya oo la dhegaysto oo marka ugu horreysa la yidhaaho ra'yi macnole maaha qofka wataa macno male sidii loo yidhi donald trump marka ugu dambaysana la joojin kari waayo waa waddan yaab leh waad ogeyd waxa waxay doorteen george w bush bay doorteen laba jeer waxay ku xijisiiyeen nin madow waxay ku xijisiiyeen haddana donald trump xiriirka soomaaliya iyo maraykanka dabcan donald trump guushiisa kadib ma isleedahay sidii hore ayuu noqon doonaa mise waxbaa isdhimi doonaa ninka donald trump la yidhaah wuxuu ka hadlay uu in badan ka hadlayay siduu argagixisada amba international oo mataqaanaa terrorismka waxaa la yidhaaho ula dagaalami lahaa meelaha ugu muhiimka tahay in lagula dagaalamo oo weliba maraykanku wax badan ka qabteen oo lagu jebiyey nimanka xajirkana waa soomaaliya waxay la tahay inayna dhibaato noqon doonin sidii madaxweynaha cusub arrintaa loogala xaajoon lahaa iyo arrimo badan waddanka soomaalida iyo waddanka maraykanka iyo dadka soomaalida iyo dadka maraykankuna muddo badan bay saaxiib ahaayeen taariikh bay leeyihiin taariikhdaasi meelo hooseysana wa waan gaadhnay meelo sarreysana waan gaadhnay waxaanan u malaynayaa inaan wax badan iska bedeli doonin inay sii xoogaysato ayaan rajaynayaa ugu dambeyn ma laga yaabaa inaad si gaara ugala hadashaan dhibaatooyinka ay ka tabanayaan dadka soomaalida ee ku nool dalka maraykanka ee u arka inuu yahay cunsuri oo weliba qaar fara badan xataa qaba inaanay sii joogi karin dalka maraykanka maya mataqaanaa inay inay dareen qabaan dareenkaasina waa dareen saxa ay qabaan ninka xafiiska adduunka ugu xoog weyn oo markuu ordaayo uu dad soomaaliya yidhaaho waa wada argagixiso cidna uma sheegin dadka ay martida u yihiin ay waddanka la degan yihiin inayna inay imanayaan halkan mid buu u baahan yahay inuu ogaado tuu u baahan yahay inuu ogaado waxa weeye dadku ka hadlayaa waa dad maraykana dadka maraykankaana waddanka kama xigo cid ka soo tegaysaana ma jirto cid sii tagta maahane marka waxyaabahaasi wixii cambainka lagaga wada hadlay oo xaraaradu ay kululayd oo wax walba la yidhi waxaan u baahannahay inaan dib uga joogsanno oon sugno madaxweynaha cusub siduu wax u wado